iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay aada ugu sii daraysay amni darrada ka jirta magaalada balodweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa haddana waxaa aada ugu sii dartay xaaladda magaalada taas oo ay ka cabanayaan dadka ku dhaqan halkaasi ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaad hubaysan ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada gaar ahaan kuwa degan xeryaha barakacyaasha ayaa ka warbixiyey falal amnigooda lid ku ah waxay sheegeen inay afduub kala kulmaan dad ay ku sheegeen inay burcad yihiin kuwaas oo dhac u geysta dadka barakacyaasha ah dhibaatooyin waa qabnaa tuugaana dhibtay waxbaana laaga qaataa taleefoonyahoon leenahoon wax ku aruursanayna waana laaga qaatay waana wareeriyeen tuugo waana qarribeen daryeel kuma haysano dawo kuma haysano biyo kuma haysano musqulo kuma haysano daryeel la-aanaa nugu haysaa kaamka dhar la xidhanay xataa waa naga xadeen macawis qafleeye waa qaateen saasaa nugu dhacday qoryaay wataan qoryo iyo dad ay afduubad gabaray naga afduubteen habeen dhexdaas ilaahaana naaga soo qabta haa ay xabada nugu soo fureen xaataa waa leerar xaataa leer ma haysano mugdaana dili tug meeshiis rabas ka soo dhaca dhibaatooyin in badanaan deganahay waan dhibaataysannahay amniga kolley tuug waa iska jiraa oo mar waa soo dhacaa bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne waxay dhibana u yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad hubaysan iyadoo marar badan laga soo tabiyo tacdiyo kala duwan oo ka dhan ah bulshada waxayna mar walba warbaahinta ka sheegaan dhibaatooyinka lagu hayo bulshada